waxaa halkaa isugu nimid inaan dadweynaha soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed fariinta been abuurka ah ee soo gaartay aan u caddayno goobtan aan joogno ee iskool buluusiya waa goob ee asalkeedu uu lahaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo akademiyada booliiska jeneraal kaahiya sababaha loogu doortay in looga dhiso halkan kuliyadda eh, ciidanka booliiskaba ay ahayd sababa keenaya cimilo ahaan iyo eriyada ay ku taalo oo ku fiican in- in tababar lagu galo bacaadkan iyo looga faa'iidaysto badda dhinaceeda oo ciidanku tababarkooda iyo adkaanshahooda iyo fiisa kale lagu dhisi karo waa sababaha sababihii lixdan sano ka hor loogu doortay akademiyada booliiska in goobtan laga dhiso burburkii kadib goobtan waxay noqotay meel dadka soomaaliyeed ay ku aasaan dadka ka soo dhinta boqolkiiba toddobaatanna waxaa aaska loogu bilaabay ciidamadii dowladihii kumeelgaarka ahaa iyo kuwii centraalka ahaa ee dalka soo marayba dagaaladii lagula jiray kooxahan dhawaariijta noocyadooda kala duwanba dadkii kusoo dhintay halgamiyaashii iyo, eh, shahiidiintii kusoo dhintay dhammaantooda ku duugan goobtan waxaan maqalnay in la yidhi qabuurta ha lagala baxo meydadka cid dhahdayna ma leh meeshaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed awood ku leh oo waardiyeeya sababta eh, loogu wareejiyey derbigaasuna waxay ka mid tahay sugidda ammaanka goobta maadaama eh, go- godka hoose ee goobtan ay ciidanku dabrid ku sameeyaan had iyo jeer ay ku tababartaan maadaama ay badatay dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay dadka la beegsadaan in la kontaroolo goobta la waardiyeeyo sidee u dhici kartaa in daraadna qof lagu duugo qof dhowr bilood ka hor lagu duugayna ka bixiya la dhaho oo taliska booliiska dhahay ama cid walboo dhahday la dhaho sidee ku dhici kartaa shalay maaha daraad meeshaan meedaa yaalay qofaa lagu duugayey maantana waxaa la sheegaa in la yidhi ha lagala baxo wax jira maahan mana ka soo bixin taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo afkooda aan ku hadlaayo labadaba ma jirto cid tiri qabuurtan ha la faago waa qalad arrimahaasu mana dhicin ee dee qofkii qof uga aasan yahay oo gartay inuu kala baxa ee, meydkiisa xuro u yahay qof walba ehelkiisa xukuma hadday dantooda ayaga gaarka ah ay qabatay inay ka baxsadaan waalidiintooda sida haddaba dhacday hadee waa loo fududaynaa ciidankuna gacanay ku siiyeen wuu baxsaday meeshii ku habboon oo asaga la rabay ayuu geystay laakiin ma jiro amar ah in lagala baxo goobtan meydka lagu aasay ee muddada ku aasan mana jirto meel taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo arrintaa ku soo saaray de way dhici kartaa goobtan waxaa lagu caadaysatay dadka tuugada ah, magaalada wax kusoo dhaca ee cabtooyda ah inay yimaadaan sahan dheer iyo warbixino dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey waxaa la ogaaday in goobtan ay dadka balwada balwadaha kala duwan la habeen iyo maalin isugu yimaadaan si loo kontaroolo loona xajiyo goobta waxaa lagu wareejiyey derbi waxaa la keenay ciidan waardiye allah u naxariistee eheladii iyo qaraabadii ajakis markay imaanayeen ciidankaa soo dhoweeyey waxayna ka codsadeen inay aabbahooda meesha ka saartaan oo ay meel kala geystaan horaa u soo go'aansanay dheen familkiyaa yimid waa lagu gacansiiyey ambalaastooda la soo galeen waa la caawiyey laakiin ma jirto amar taliska booliiska ka soo baxay oo dhahaaya meedadka meesha lagala soo lagala baxo mana dhicin horen uma dhici doonto taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed xarumo uu leeyahay waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed ee dadka uga aasan yahay goobtan walaal xura u tahay haddii qof uu kaaga aasan yahay aad meel ka habboon u haysato cid kugu haysato male haddii la bixinayana waa siyaasad guud oo dowladda u degsan hadday rabto ayadaa idinku soo wargeli doonta laakiin wararka kutarkutaynta ee waxaa la yidhi eh, ha la baxsada meydka cid dhahdayna ma jirto ciddii doontaana ma jirto